bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun albaqa lilah aniga oo ku hadlayo magaca xisbiga amniga iyo cadaaladda soomaaliyeed waxaan tacasi u diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii qaraawadii iyo qoyskii uu ka baxay marxuum madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed runtii naf waliba geerida waa dhaminaysaa sida rabbi subxaanahu watacaala oo noo sheegay bacda acuudu billaah kullu nafsin daa'iqatilmowt tuma ilayna turjacuuna runtii rabbi subxaanahu watacaala ha u naxariisto cali mahdi maxamed taariikhdiisa yacni lama soo koobi karo cali waxa uu ka mid ahaa baarlamaankii rayidka ahaa ee ugu dambeeyey mudanihii ama xildhibaankii ugu da'da yaraa ayuu ahaa cali mahdi maxamed wuxuu ahaa hogaamiyihii kacdoonkii looga soo horjeeday talitalisnimada cali mahdi maxamed waxa uu ahaa ninkii dib u dhisay dib u yegleelidii dowladnimada soomaaliya ninkii yani laga soo bilaabay ayuu ahaa runtii cali mahdi maxamed wuxuu ahaa geed fadhiga siyaasadda soomaaliya ayuu ahaa rabbi subxaanahu watacaala ha u naxariisto dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxayna samir allaha ka siiyo